barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsanah dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika duhur wanaagsan mar kale waa maalin axad ah bisha sebtembarna ay tahay afar sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana ka waxaanu ku saabsan yahay wiil dhallinyaro ah oo abuuray goob lagu dhaqo gaadiidka taas oo dhallinyaro kala duwan ay shaqo ka heleen runtii meheradan waxaan aasaasay hadda ay shaqaysaa saddex bilood hindiseegna wuxuu igu jiray muddo shan bilood ah ayaan waday shaqadeeda iyo samaynteeda laakiin hadda waxay shaqaysaa muddo saddex bilood ah dhaqaalahan ku bilaabay oo shan kun oo dollar buu ahaa oo markaa aan anigu runtii dhisma iyo mashiinada lagu shaqaynaya aan geliyey dib baan u biiriyey oo hadda kun kale aan ku daray lix kun bay hadda raasimaalkaygu igu taagantahay meherada dhinaca heesahana barnaamijka waxaad ku maqli doontaan
dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasida bay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga
qodobo kalena waad maqli doontaan xubintii ciyaarahana ay ku jirto marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warka caalamka maraykanka iyo shiinaha ayaa ballan qaaday in ay si dhow uga wada shaqaynayaan ammaanka ganacsiga iyo caafimaadka intii uu socday wadahadal muddo saddex saacadood ka badan qaatay oo sabtidii shalay dhex maray madaxweyne barack obama iyo dhigiisa dalka shiinaha jinping dood aan horay loo baran ayaa hase ahaatee dhacday intii lagu guda jiray imaatankii madaxweyne obama ee magaalada hongzu taasoo u dhexaysaya mid ka mid ah shaqaalaha aqalka cad warfidiyeenna maraykan ah iyo saraakiil ammaan taasoo halis gelisay kulanka ka hor intii uusan bilaaban markale duhur wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waana afarta bisha sebtembar sanadka laba kun lix iyo toban barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkanna waxaanu kusoo qaadanaynaa hal abuurka ganacsiga waxaana marti inoogu ah wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo siciid cismaan cabdulaahi oo furay goob gaadiidka lagu dhaqo sidoo kalena lagu nadiifiyo rogaga iyo agabka guryaha waryaha v o e magaalada boorama ayaa la kulmay siciid waa haashime sheekh cumar good ayaa la kulmay siciid yare iyo qaar ka mid a shaqaalaha ganacsigaasi furtay waxaana uu kala sheekaystay arrimo kala duwan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hintisaha iyo halabuurka dhallinyarada ee idaacadda v o a oo aan maanta ku soo qaadan doonno dhallinyar abuurtay meheraddan ganacsi si deg dega loogu maydho baabuurta iyo roogaga dhallinyartaasi waxaa u madaxa oo meesha aasaasay mulkiilaha aasaasayna magaciisa la ydhaahdaa siciid cismaan cabdilaahi laba nafar siciid yare wuxuu ku shaqaystaa dirawalnimo uu u shaqeeyo hay-ad islamarkaasina wuxuu wax ka bartaa jaamacadda admaas ee ku taalla magaalada hargeysa ugu horeyn waxaan ku horreysiinayaa siciid cismaan cabdilaahi oo ah mulkiilaha meheraddan maydhista baabuurta iyo roogaga siciid goormaad aasaastay meheradda magaceega aad u bixisay laba nafar ee maydhista baabuurta iyo roogaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad runtii meheraddan waxaan aasaasay hadda ay shaqaysaa saddex bilood hindiseyguna wuxuu igu jiray muddo shan bilood ah ayaan waday shaqadeeda iyo samaynteeda laakiin hadda waxay shaqaysaa muddo saddex bilood ah marka muddadaas saddexda bilooda ee ay shaqaynaysay maxaad ku bilowday raasamaala ee dhaqaalahaad ku bilowday imsuu ah Een, dhaqaalahan ku bilaabay oo shan kun oo dollar buu ahaa oo markaa aan anigu een, runtii dhisme iyo mashiinada lagu shaqaynaya aan geliyey had- dib baan u biiriyey oo hadda kun kaleaan ku daray lix kun bay hadda raasimaalkaygu iigu taagantahay meheradda imse qofbaa ka shaqaynaya ee oo shaqa abuur ay u samaysay meheraddani ilaa haddana imsaad shaqaalaha ugu maraya runtii iyadoo maalinba maaliniisa soo taraysay maanta shaqaalahaygu iyo maalintan aan aan bilaabay waxaa u dhexeeya waa hal qof maanta waxaa shaqeeya shan qof oo daily u shaqeeya iyo laba manager oo isbedela oo laba shifti kala gala iyo washmaanka sideed qof oo shaqaalaha ka shaqeeya marka laga yimaado aniga anigaa sagaal ku ah meheraddan adu kama shaqaysid laakiinse waxaad leedahay mulkigeyga ma waxaad uga shaqayn kari weyday adigoo shaqo kala haysta runtii waxaa igu dhaliyey si ay dhallinyartu uga hesho jaanis shaqo midba si uu shaqeeyo lix saacadood oo ka kale lixdiisa kalena wax barto jaanisna uu uga helo ayaa igu dhalisay inaan laba manajer oo mas-uulo maamulo u sameeyo runtii aniguna shaqo kalaan gacanta ku hayaa taasoo jaanis aan u waayey si aan hadhow markaan koro haa waan kasoo lug bixi karaa waan maamulan karaa si baahidayda aan u kafargareeyo ayaan sidaa u sameeyey iyaguna ay jaanis shaqo abuur uga helaan dhallinyartu
shaqada kale markaa iminka aad gacanta ku hayso ee aad ka shaqaysaa maxay tahay Een, shaqada kale waa skills oo skillskaas oo ah driving aan ugu shaqeeyo in- een, united nationka qaybta la yidhaha un habitat markii horena aan ugu soo shaqayn jiray international n g oska runtii een, way ka dugan tahay aqoontayda oo cilmigayga kale uu ka dugan yahay laakiin skillska aan leeyahay waa mid ka mid a oon ku shaqo tago oon aqaano berri ka maalin aan kusii shaqaysan karo haddii aan even lama wada heli karo qof walba inuu wax barto oo uu shaqo xafiis iyo wax walba helo waa mid ka mid a skillska aan aqaano in ku shaqo tagay bay ka mid tahay Ee, xirfadda aad taqaanaa maadaama ay tahay dirawalnimo iyo wadista baabuurta aqoonta kale aad leedahay ee aad baratay iyadu maxay tahay Een, aqoonta aan bartay digrii jaamacadeed iyo heerka labaad oo masterta labadaba hadda heerka labaad ee masterta waan wadaa oo waxaan dhigtaa h r m digriigayguna wuxuu ahaa eh, business administration waxaa ganacsiga iyo maa- eh, iyo maaraynta maamulka oo runtii jaamacadda adhmasaan ku qaatay eh, labadi kun iyo afartiina- eh, labadi kun iyo afar iyo tobankiina aan dhammaystiray
ma is odhan kartaa aqoontii aad baratay ayaad ku abuurtay shaqadan ganacsiga ah ee baabuurta lagu maydhayo islamarkaasina een, aad ka samaysay magaalada boorama runtii haa wax badan bay iga iga caawisay aqoontaan bartay oo waayo maamulka intaa leeg iyo shaqaalaha intaa leeg iyo eh, maamul daadejinta aan sameeyey aan mas-uuliyad cid kala saaray iyo sida aan u wada shaqaynayna tiimkayga haa wax badan bay iga tartay aadna way anfacday runtii waxaan ku rajo weynay mustaqbalka halkan imkaan taaganay meel ka fiican i gaadhsiiso aad ii wado insha allah hindisahaga ee mustaqbalka ee dhinacaasi horumarinta meheraddan amase meherado kale inaad abuurto ee maskaxda aad ku hayso ee kugu jirta maxay tahay hadda dhaqaalahayga aad hesho runtii een, ka dhalinyar ahaan iyo ka een, qof shaksi ahaaneedba cindiga iyo maanka waan ku hayaa inay way igu jirtaa inaan dhali- aan aan sii kobciyo businesskaygan oon ballaadhiyo g- guud ahaan somalilan aan gaadhsiiyo anigoo nin dhalinyar ah hami fiicanna waan ku hayaa rajo fiicanna way insha allah waan ku rajo weynahay inaan tanun maaha businessyo kaloo ka wanaagsan oo ka profit fiican aan sameeyo haddii ilaahay qadaro cid ku gacan qabatay oo kaa caawisay dhaqaalahaad ku bilaabaysay meheraddan ganacsi ee imiga aad samaysay ee hindisaheega le ma jirtaa may ma jirto taasi oo te anigu aan shaqaystay skilliskayga drivinka aan ku shaqaystay safinkii aan ka sameeyey ayaan halkan ku furtay cid iga caawisay oo runtii wax ta- een iiga geysatay ma jirto waa dhigaalkaagii mushaharka iyo wixii aad shaqaysatay aad dhiganaysay unbaad ku bilowday ha anigoo runtii dee reer aan ka fargareeyo wixii iiga soo hadhaya sayfin ahaa ayaan halkan ku furay runtii marka maadaama aad wada baabuur tahay oo mushahar aad ku qaadato dhinacna aad wax ka barato dhinacna ee, qoyskiinnii aad ka caawiso si kugu saamaxday inaad runtii haddaanad een, xabad iyo xabad aanad isku xidhin waxba uma suurta galaan qof walba marka waxaa runtii wax yar iyo wax weyn wixii kusoo galaba horta inaad marka hore bismillah tidhaahdo mar labaadkana sidii aad wax u maamuli waa qayb ka mid a waxbarashada aan bartay sidaad u maamuli lahayd waxa kusoo gala iyo waxa kaa baxaya aad iskugu fadhiisin lahayd waxna aad uga reeban lahayd ayay ka mid tahay waana runtii waana wax ilaahay deeq ilaahay uu qofka bilaadanka siiye waana deeq ka mid a rabbii siiye maadaama een, aad tahay nin daayar oo dhallinyara oo intaasoo shaqo abuuray waxna bartay imikana iska- si gaarana u shaqaysta marnaba ma kugu dhalatay in aad tahriibto ama ee, wadamadaasi dee loo tahriibayo aad ka shaqo raadsato ood waxyaabahan kale ka dhex baxdo
mar bay igu dhalatay haa waqti bay igu dhalatay aan waxbarashada iyo shaqa ahaan shaqada aan wadaba aan joojiyey laakiin alxamdulilah ilaahay uu iiga soo jeediyey waxaan arkay jaaniska aan u socday inaan halkaygan ka abuuran karo runtii markaa anigu meel fog ma gaadhin laakiin markaan analyse gareeyey processkii iyo waxa la maraya iyo waxa layga baahan yahay anigaa dib isku qanciyey inaanan aanan awoodi karin hawsha marka saasaan uga uga laabtay oon u abuurtay businesskayga
barnaamijkeenan hindisaha iyo halabuurka dhallinyarada ee idaacadda v o a waxaa kaloo halkan jooga oo inagala qayb qaadanaya maamulaha xaruntan maydhista baabuurta iyo roogaga oo halkan ku sugan iyo qaar kale oo ka mida howlwadeennada meheradani oo iyaguna aan waraysan doono maamulaha meheraddan ee, maydhista baabuurta iyo roogaga adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran shaqadan iyo goortii aad bilowdeen bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa siciid cabdirashiid aadan waxaa ku magac dheeraha siciid banjiir shaqadan muddo waxaan bilownay saddex bilood ka hor ah run ahaantii markaan bilaabaynay annaga ahaan shaqa abuur waynoo ahayd oo waxaan u baahnayn wax dhinacna aan waxbarashadeeda aan kaga qabsanno oon isku filnaasho dhinaca jaacadda oo kale koobiyeyga ama xaafaddii aan kaga raysanno oo kale marka anagu hamina waan u haynay marka aadu maamulihii maadaama aad tahay dhinacna aad arday waxbarta aad tahay saacadaha aad shaqaysaa waa imisa waxaan soo galaa eh, subaxda hore waxaan tegaa jaamacadda gilliga dambena waxaan soo galaa shaqada waxaan soo galaa meelaha afarta oo biira asalaamu calaykum casar meelahaasaan soo galaa ilaa sagaalka habeenka marka la xidho shaqada waan joogaa waqtiyada aad shaqaynayso een, dadka macaamilka kula leh iyo baabuurta kugu imanaysa inteed ku qiyaasi kartaa wallaahi horta marba mar ka dambeysa een, adeegaan qabanayna ayaa ku xidhan inay dadku nagu soo bataan run ahaantii anu waxaan aaminsanay adeegan aan magaalada ku soo kordhinay inuu yahay adeeg bulshadiiba ay afaaliya bal ku noqotay si joogtaa taasaa keentay inaan adeegan aan qabanayna kastomarku nagu soo farabato iyo raaligelinta anagu aan samaynin ma is leedahay mushaharka aad ka qaadanayso meheraddan waxay kaa daberi kartaa jaamacadda aad wax ku baranayso iyo waxyaabihii aad uga baahnayd waalidkaaga haa aad waan ku faraxsanahay horta mishaar fiican waan qaataa jaamacaddeeda aan ka bixin karo oo afkaygina waxaan kaga cuni karo
Ee, waxaa tahay wiil daayar oo iminka dee jaamacaddiina dhiganaya dhinacna ka shaqaysanaya een, jaamacadda waxa aad barataa maxay markaa tahay waxaan bartaa culumta loo yaqaano computer science ama i c t loo yaqaano information technology ayaan ka bartaa sanadkii u dambeeyeyna waan ku jiraa jaamacadda
inta badan waxaa jira een, dhallinyar daadaada oo aan ku fikirin in ay dhinacna wax ka bartaan dhinacna ay ka shaqaystaan ku dhiirigelin lahayd yacni dhallinyarta caynkaasa inay sidaadaasoo kale sameeyaan oo ay dhinacna ka shaqaystaan dhinacna ay wax ka bartaan haa aad horta aniga hindisow shaqo wuxuu galay maalintii jaamacadda kow aan saa soo galay fursaddan shaqa markaan helayna horta waan ku alxamdiyey alxamdulilah Een, dhallinyarta qaar markay meesha igu soo maraan waxaan uga sheekeeyaa sida shaqadaydu tahay iyo saan ugu faraxsanahay qaarkood igu ammaanana way jiraan qaarkood igu maxay ahaydeen een, iga aamusayna way jiraan marka arrintu intay la joogtee saaxiibada iyo inkastoo intoodu badanba u shaqa- u badan yihiin qaar ay gaadiid u shaqeeyaan sida bajaajoo kale ah asxaabteeda inta igu dhowdhow horta badankooga way shaqeeyaan laakiinse inta kale indhaha iska dhaqaano ha aragti ahaan waan ku dhiirigeliyaa inay saan oo kale u shaqaystaan waxaa isaguna halkan jooga mid ka mida howlwadeennada amase shaqaalaha gacanta iyagoo ka shaqeeya ee ku shaqeeya mashiinada ee adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran adeegga aad bixiso ee aad u bixiso dadka macaamilka kula leh cabdisalaan cumar axmed baleydha markaa injinadu si fiican ba u shaqeeyaan meeraduna si fiican camal baan uga shaqeynaa markaa macaamiishana si wanaagsan baan uga hagaajinnaa
Ee, shaqadan hore ma uga shaqayn jirtay oo ma tahay mid xirfadeeda leedahay markii hore anu calanku maqoon halkan aan ku bartay markaa shaqaale waxaan ahaa dhismo kenya ka shaqayn jiray halkan aan imid halkan aan waashmaan ka ahaa halkan aan meydhistii iyo roogowaanidu ayaan ku bartay
inteed ku qiyaasi kartaa baabuurta aad maalintii maydho rooga kolba markii wixii noo yimaada ayaan ka camilnaa ilaa afar ilaa ilaa toddoba ilaa sideeda markaa baabuurtana dee intii noo imaata ma ku suurinaa intay aan kolba arsaaqadeeda ku xidhan tahay maamulaha isagoo gelinka hore meheraddan maamula adoo magacaaga ku bilaabaya wakhti maad shaqada soo gashaa ee aad halkan timaadaa manoo magacaygu yahay khaalid cismaan cabdilaahi u magac dheer jiir waxaan shaqada soo galaa toddobada iyo barhka subaxnimo waxaanan ka baxaa saddexda galabnimo ayaan ka baxaa shaqada shaqaduna aad bay u socotaa macaamiisha si fiican baan usoo dhaweynaa roogagana si fiican bulshada maalinba waxbaa soo kordho waa meel dadku dhalinyaro badan isugu timday markay dhalinyaradu seesho dhowr dhalinyaro meel ka shaqaynayaan gacantooda fudud had iyo jeer dadkiina raaligelin baa loo sameynaya hada jeer oo macaamiishu hada jeer way noo timaadaa laakiin shaqaduna waa shaqo aada u fiican dhalinyarada kale dhalinyaro aada u tiro badanna wallahi shaqo way ka helaan aad oo in magaalada waxaad u malaysaan buddooyinka badan inay kusoo kordhayaan meelaha ganacsiga dhalinyaradu shaqada ka helayso
meheradan ee wakhtigii la furay iyo wakhtigan siday usoo kobcaysaa wallaahi waxaan ku qiyaasi karaa macaamiisha aan u shaqaynayno maalinba maalinta ka dambaysa inay soo kordhayaan dadku maalin maalin aad maydhno maalintaynoo aada noogu yartahay labaatan baabuur oon maydhnaa maalintii aad maalin maalin waxaan maydhnaa fodhi ilaa baabuur wars oon maydhnaa kaarbadka maalintii noogu yartahay waxaan maydhnaa shan maalintii noogu badan yahayna waxna loo keenaa tenan baa labiyo toban bana loo keenaa gaadiidka aad maydhaan gaadiidku kala duwan yahay waa gaadiid noociyee waxaan u shaqaynaa horta gaadiidka waxa noogu weyn waxaan u shaqaynaa waxa weeyaan isusiga gaadhiga la idhaahdo viegas bas nooha bajaaj faroosayaasha iminka soo baxaya garande noocaas iyadaasaan u shaqaynaa gaadiidka intaasu gaadiid baan u shaqaynaa gaadiidka waaweyn ee xamuulka oo kale ee ma u shaqaysaan oo ma idiin yimaadaan waa kan mulkiilihiina la jooga waxyaabaha aad u baahan tihiin ee baahiyihiina ka mida ee idinka maqan ee aad qaban kartaan maxaad is leedahay horta wallaahi waxaan doonaya iminka inaan kusoo kordhiyo meherada annagoo u sheegana mulkiilaha iyaga inaan sbed partis qayb ka dhigno oon saliidii filtaradii baabuurta ku iibno dee horta baahi bilaadanna ma dhammaatay marba marka wax qofku sii helo wixiisu sii kordhaan waxyaaba badan oon u baahanay oon tabaynana way jirtaa markaan intaa helna in kale oon u baahanay kolba wax jaabkayaga aan ku dadaalina inaan dib u soo dhigano sicid ee, waad arkaysahayoo maamulayaashii iyo shaqaalihii way ka warrameen hawshan maadaama wejigii hore ay idiin hirgashay ma is leedahay waxbaad ku kordhin kartaa sidaa uu tilmaamay maamulaha shirkaddu oo ah waxyaabaha kale ay baabuurta u baahan yihiin in saliidda laga bedelo in filtarada laga bedelo waxyaabaha ma is leedahay aad ku kordhisid ee, meheradaada Een, ha Ah, waayo maalinba maalinta ka dambaysa waxa soo badanaya gaadiidka dadku bersonaalka ay u isticmaalaan run ahaantiina gaadiidkaasi waxay u baahan yihiin in la daryeelo sida saliidooda filtaradooda nadiifintooda iyo qurxintooda ha hamigaygay ku jirtaa inaan ku daro meel decorationka baabuurta aan ku sameeyo iyo saliidaha qurxinta iyo saliidaha aan ku sameeyo haa mustaqbalka within one month kabacdi insha allah waan ku rajo weynaa inaan sameeyo haddii la haydhaa haa qayb meherada ka mida unbay noqon doontaa mise meel kale ayaad ka furi doontaa may meel kasoo horjeeda oo een, wajahadeeda ah ayaan ka furayaa si ay jaaniska u isku caawistaan labadii meheradood oo midna saliidii qofku markuu noo yimaado ee serviskii loo qabanayo maydhista waxaan weydiinaynaa inuu saliid u baahan yahay iyo in filtarada loo raacinayo iyo in air fresh iyo decorationkii kale gaadhiga u baahan yahay loogu xidhayo qofkii markaa si completa loogu qabanayo waa loogu qaban qofkii maydhid u baahanna maydhid baa loogu qabanaya haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayuu ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ciddii jecel inay barnaamijkan iyo barnaamijyada kale ee barnaamijkan dhallinyarada maanta inay ka qayb gashana waxa ay fikirkooda noogu soo diri karaan ciwaanka somali at v o a news dot com haatanna magaalada boosaaso aan u gudubno waxaan waxaa kusoo badanaya magaaladaasi gaadiidka tagaasida halkaasoo dhallinyaro iyo waayeel badan ay shaqo ka heleen haddaba wariyaha v o magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay mid ka mid a wadayaasha gaadiidka tagaasida cabdinaasir cabdirashiid
taxi seeraar adeeg yaro adeeg fara badan baad baad ka helaysaa for example markaad raacay sidoo kale internet wireless inaad heli kadhid inaa waxyaalo badan oo dadku eh, isku mashquulin karaan sida nacnac oo kale sida eh, buskudka oo kale sidoo kale haddaad biyo u baahataan qofka ka dareemay meelaha inaa u laahdo biyo u qaado adeegyadaas baan kusoo kordhiyey oo aynaba caadi ahayn oo adduunkana ka waayahay ee, waxaa ka mid tahay ee, tagsiilayaasha magaalada boosaaso ee, waxay iga warataa ee, shakhsiyaadka la qaado in mise lacag ba lagu qaada Een, waa heshiis iyo dhistansiga la soconaya ayay ku xiran tahay Een, for example waxaa ugu yar een, saddex dollar baa ugu yar oo koorsada loo yaqaan magaalada boosaaso sidoo kale markii garoonka een, diyaaradaha boosaaso markii la aado oo go-anbag waa shan iyo toban eerboorka kontaroolka oo kale waa shan iyo toban magaalada dhexdeeda oo distansiga yaryarna waa saddex dolar waayahay maxaa shaqadan ku dooratay waxaan arkay baahi bulsho inay jidho oo u baahan in lagu soo kordhiyo laga ka fikireeyo macaamiisha boosaas waa qorshe nagu cusub gaari taksi ah oo internetkii aad wadatid ee, sharaabka iyo buskudka ku saaran yahay marka qorshahan fikirkan goormaa kugu maxad
fiidirkayga aqoonteeda ayaa wa- waxaa weeye ee, qancinta macaamiisha ee, customer care Ee, aqoontaasaa igu saaciiday inaan qofka biniaadanka inaan soo dhoweyn karo aan qancin karo oo aan maanta keliya inuu igu- customer care inuusan ahayn mar kastaba customer care ii noqon karo suu beri ii soo raadiyo soo jiidasho iyo barasho baan sameeyaa ee, xiriir communication baan la sameeyaa Ee, inaan faamirkiisa iyo dadkiisa xa- xaaladaha hoose wareysto si aan isku noqono dad aad xiriir wanaagsan ka dhexeeya uusan ahayn lacagta keliya inaan eegto Een, mideeda kale een, walaal waxaan inay dadku caajisaan baan baan aad uga taxadaraa oo aan mashquuliya intay gaarigayga fuushan yihiin ay saaran yihiin waxyaalaha yaroo een, sarfayska aan- aan siinayay ka mid tahay waaya internetka oo kale markay isticmaalayaan ma lacag ba ka qaadaan may wax lacaga kama qaado oo waa qancinteeda iyo iyo soo dhoweyntay ka mid tahay iyo beri inuu isoo raadiyo qofkaas sidee marka u arkaan dadka ku raaca arrimahan Ee, dadka qaybtooda waxay ku leeyihiin ee, ma lacagtan ugu jaaj garaynaysaa ee, taksiga mise waa free marka waan u sheegaa waxaan idhahdaa waa free wax lacaga laga qaadi maayo waa soo jiidasho weeye waxaa jira dadyow aan shaqo haysan sida dhallinyarada qaarkood oo kale ee muxuu ahaye magaalada jooga oo ka cabanaya shaqa la'aan baahsan Ee, baabuurta noocan oo kale ah magaalada aad bay ugu soo bateen ka waran Ee, qof kasta horta calabkiisuu cunayaa dhallinyarta soomaaliyeed fursado badan way bannaan tahay ay kaga shaqaysan karaan dadka laakiin dadka iyagu waxay ku mashquulsan yihiin dhallinyarta soomaaliyeed waxa la yidhahda maandooriya jaadka iyo iyo inay tahriibaan waxyaalahaasi ku fikiraan Dal- dalku waxaa yaal fursado badan oo lagaga shaqaysan karo qofkii ee, xoodaaris sameeya inuu wax bilaabo ama ganacsi sameeyo waa badan yihiin fursadu waana dadkana waa ku wacyigelinaa inaysan dadku tahriibin dhallinyaradu ay dalkooda ka shaqaystaan oo shaqooyinka ay dalka yaalla aan u tilmaamno waayo dhallinyartu waa lafdhabarka dalka sidaa darteed muhiimad ba- gaara bay noo leeyihiin dhallinyarta inaan wacyigeliyo seeraa taxi maaha kuma eka een, dadka keliya inuu qaado oo sarfayskaas bixiyo wacyigelin buuna dhinaca ka wadaa oo dhallinyarta khaas ahaan inay ka waantoobaan dhal- tahriibta iyo waxyaalaha mida maandooryada jaadka iyo eh, inay waxaan micno ahayn isku mashquulayaan oo for example fadhi ku dirirka oo kale oo aan dan ugu jirin runtii qof bay ka sheekeynayaan lix saac toddoba saac lix saac toddoba saacna jaamacadaha looga baxaa markii aad fiirisid iyo wacyigaas waxna waa lagu qabsan karaa waaya maxaa higsanaysaa marka ma gaarigan keliya inaa ku koobnaato mise inaa gawaari kale keento kadib shirkad isku Ee, higsigaygu waa fara badan yahay een, een, ganacsigana kuma eki ee, ganacsiyada yaryar oo aan sameeyo oo shaqeeya baa jira Ee, higsigaygu waa fara badan yahay ganacsiga mustaqbalkana waa rajeynayaa inaan noqdo qof bulshada ka dhex muuqda
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir cabdirashiid oo ka mid ah wadayaasha amaba dhallinyarada ku shaqaysata tagaasida oo magaalada boosaaso kusoo badanaya waxa uu waramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aad jeceshiin aad barnaamijkan aad ka qayb gashaan waxaad fikradihiina noogu soo hagaajin kartaan ciwaankeenoo ah somali at v o a news dot com haatana dhinacii heesaha ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinku talagalay codka macaan fanaanka daa'uud xanfar iyo heesta gaaf
dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasidha bay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasidha bay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabdha raaca waa ku dhacayaa ilmi ismigiiyu arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay kahadagaajinaya qalbigaysan jabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilmi wadakaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dabablahan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaan wadaagtaan eelihiidi dabu fiirso hedhede dabu fiirso hedhehede dhantadiyo sacabkeeda qablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dhiibay ilashaan wadaagtaan eelihiidi dherarkayu jugaaga fanaanta dalkaaga dayaigu mayalag jaannadiga ku jiro dhamays quruxay dherarkayu jugaaga fanaanta dalkaaga dayaigu mayalag jaannadiga ku jiro dhamays quruxay dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadhadaydoo dhan ruxiyo naftaada hanagtay dibadada kaan dhowkuunu u dhigan jacaylkaaga eligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadhadaydoo dhan ruxiyo naftaada hanagtay dibadada kaan dhowkuunu u dhigan jacaylkaaga eligeeli warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaan eligeeli warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay codkaasi ee hallaasiga ee fanaanka daa'uud xaanfar heesta gaaf waxay gebagabo u tahay guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka ee soomaaliga ee v o waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ku dhacayaa eligeeli ismigiiyu arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay kahadagaajinaya qalbigaysan jabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilgeeli wadakaalay kaalay dheele dhabu fiirso hedhehedhe dhantadiyo sacabkeena dabablahan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaan wadaagtaan eligeeli dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhantadiyo iyo sacabkeeda hablahan u